fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlehe caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yaheen bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka hal ibir toddoba dhibic lix megahartis barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira sababaha keenay qaxootigii horaan si iskooda ooga laabtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kuna laabtay soomaaliya inay dib ugu soo laabtaan isla xeryihii iyo dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab awood intee leeg ayay ku yeelan karaan dib u dhiska soomaaliya shakhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mida ciyaartoydii hore ee soomaaliya barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya wadamada soomaaliya kenya iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r ayaa tobankii bishii nofembar ee sanadii laba kun iyo saddex iyo tobankii ayaa heshiis saddex geesooda ku wada saxiixday magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya heshiiskan oo ku saabsanaa dib u celinta qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab heshiiskan oo daarnaa in cid kasta oo doonaysa inay si iskooda ugu laabato soomaaliya in laga caawiyo dhanka dib u noqoshada iyadoo arrintan ay ka dhalatay ininka badan siddeetan kun oo qaxootiyo soomaaliyeed oo ku jiray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay si iskooda ugu laabtaan deegaamadii ay ka soo qaxeen iyadoo qaxootiga ugu badan ee ka laabtay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ahaayeen qaxootigii sanadii laba kun iyo kow iyo tobankii ka soo barakacay abaarihii ku dhuftay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya qaxootigan ayaa intooda badan waxay ku laabtay gobolada jubbada dhexe jubbada hoose baay bakool gobolka gado iyo weliba sidoo kale caasimada soomaaliya ee muqdisho qaar ka mid a qaxootiyadaasi ayaa dib ugu soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo ay sheegeen in gargaarkii la siiyey iyo weliba sidoo kaalmadii dhanka dhaqaalaha ay ku filaan weyday iyagoo sheegay in nolol aad u adag ay kala kulmeen deegaamadii ay ku laabteen islamarkaana ay sheegeen in noloshii ay ku haysteen horaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab intaysan ka laabanin ay uga ficleed midda ay kula halka ay markaasi ku laabteen iyagoo sheegay intaasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab cali ibraahim ibraahim isaga iyo qoyskiisa waxay si iskooda uga laabteen xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxayna ku laabteen degmada saakow gobolka jubbada dhexe wuxuu dib ugu soo laabtay isla xeryihii qaxootiga ee dhadhaab ee sannado ka hor uu ka laabtay isagoo barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a u sheegay in uu la kulmay abaar xoogan xoolo yaroo ka dambeeyey abaarta ka idlaysay beerihii wax dalag oo nooga soo ga'ay ma jirta ayuu yidhi taasi ayaa waxay keentay buuri inaan galno xaalad adag oo dhanka nolosha ah dibna aan ugu soo laabtay isla xeryihii qaxootiga ee dhadhaabaan ka laabtay si aan nolol oga helo imaadasi oo qoyasi saako meeliley ku kuwaasi hayni mar hore hadii kaarnana siiyuan isiaariyo dowlada kenya hadii kaarna siyan siyan rowna herbaadi ay wal hooleha kutawa herbaadi ay gabalkiiba la gubsado ay shagaysad waay kastil isiyaani anf awaayan oo isku laabami hadii ilaahay dowliyada mayka nagada wadankeena kukohoy meel saako ulileeya hadii ilaahay dowliyada meel hadii ana siyaadi beera taabeeri hoola kuri riba oo dhammaadeen beera taabeer si beeraan taabeen lahayn rafadaay rafadaay wili ilaahay male beeraha ka aafoy ilaa geed oo dhoy dhonaay aday uryaamaha kunaaday geedaa rafaaday sii laabaday marka adigaa si iskaa oga laabtay xerada qaxootiga ee fallaba islamarkaana ku laabtay saakow maxay tahay dhibaatooyinka kugu qabsaday saakow ee keentay inaad dib ugu soo laabato xerihii qaxootiga ee dhadhaaba adiga si iskaada oga laabatay may dhabeeye gobodii horey beer mataabaane hoololay badaajaay hoolay hadii oo dhammaadeen beera taabeer beertee taabuwaay haddin handhooba geeta oo hilaagi handhooliha nagdi mahankanagda wadandadii abaar way beer walka bahang male aslan wala kugaada beerley taabayn dachi beer way male abaaru walaninka bahwayan has has haywan hanagdi hadii ilaahay dawliyada ma kanagdi ife dana gohortiga kan laabami hadii ilaahay dawliyada ma gohortiga mar hor hadii ko laabami ma ifen bahay garadi wa bahay way garadi kan langdi hadii na nagdi wali yaro hoolahay ku tamnin abaaran oo badidi beer koy taabo ersadari beertinu foola ninka adkaati walba dalwayti beer oy fool baba waaran oo kabadaydi sanatu ma sanatan la roona siilin la imadi kolko ab elyaarki ima raashin group dili doona igali ya mar mar dara dhow ee haskun laabami cali si iskaabaad uga laabatay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab saa koobaad dib ugu laabatay waxaad sheegtay xoolo yaroo gacantaada ku soo haray inaad dib ugu laabatay oo goobtii ay joogeen sidoo kaletana aad bilowday markaad laabatay inaad beerihii tabcato maxay tahay caqabadaha markaasi kaa hor yimid inaad beerahaagii aad sii tabcato sidoo kalena xoolihii yaraa ee ku haray inaad dhaqato may qabe gobsadii ini hoolagi isku haysada oo horontaabada beertaabado nagadii haddii ilaahay dowlada ma horto abaaran oo badeedi biyoyba dhabni nagadeen biyoyba haddii dhabi nagadeen beerno walba kabahawaayaan eed iyo dalee hoylininka adkaati wali beehoolayahayan oo dhammaaden hal neef oonaytay cari ee aan hakutabina hada gidaalmi injar haddii ilaahay dowlada makoy haskubahasari madan habaayba islaanga ilaamile kaalmaha i kaalmeeya wadanka horto hadda haalkun madan qoybiya kakoy wali yaroo kale hal hali iyo aan islaanka iska kaalmeha ka gudbi hadda ilaahay mahadle haddii ilaahay dowlada ma imbaahagna inina kaalmay kaalmadana ni kaalmayaan haddii gohortigana koy markii hor gohortigana roogi may haysani biyo oonaytowey nitaayaray biyo oo bilaashe lacag la-aan e raashin lacag la-aan e ciyaalka waxbarashidiis oo lacag la-aan e intaas haysani haddii oo meeli kubahani oo aradii biseeni ani adkaati askulaabani koy meeli darhadii lacag la-aanta ciyaalkana warbarshada ka haysataan sina raashinka ka haysatan biyo ka haysatan koy ka laaba mahanis yahasarni saasahan laabagni axada ibraahim barre iyada iyo qoyskeeda bishii shanaad ee sanadii laba kun iyo siddeed iyo tobankii ayay ka laabteen xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxay inaa ku laabteen magaalada kismaayo waxay v o e u sheegtay in kaalmadii dhaqaale ee la siiyey ee ka dhammaatay kadibna xaalad adagu dhanka nolosha ah la soo derisay dibna oo ugu soo laabteen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab herada ifoo kulaabmay ifutuga kulaabamay beli shanaad sodo- beli shanaad maalin taarag sodon iyo kow ay taabahay mayse kismaayo kismaayona hooro walan laseedi oo leede lamaado naf iringa ka gaday lamaa naf jeeyiba babaktiyan hunguriga kulaabame dhini saa ito kudhuuriya dhini magi galataankas laha inagi inta la oo galisa anakanagada waaye beer falow tabarmin haay gaaje rafaada la kulumi haaskunagadi kismaayaseni walba anintar waayni la agdi marka laba kun iyo siddeed iyo tobankii baad ka laabatay xerada qaxootiga ifar labo maxay tahay marka sababta aan mar labaad ugu soo laabatay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaajo rafaad yaan aan la kulumi wala un laseeni noo dhammaadan biila-aan hoolayeseeni noo dhammaadan gaajoba dhammayti hoola haa biila-aan hangna- hangnagani hanguri hangnagani rafaad hakanagani marka miyaan lacag lagu siinin markaad kismaayo tagtay iyo markaad dhadhaab ka baxay wala aan laseeni walba intara waayanka arisagootiskii ma wal kale unug hayso noo male aana kale sagootiskii kale imanateedi guryaarki una fadaanin waayni un gaaji rafaada la kulumni rafaadkii haddina haysad waayni halagadowni kismaayo marka markaad tagtay xaggee lagu dejiyey mise xaggee degtay kasmaayo magi anaseedi mayseeday xaafada oo dalhiis dalhiisa ka degi gaajo rafaad layla kulugni biila-aan oo balaseni mgunu kasmaayo nuseni meel unu ku abnoo bawayni kasmaayo mgunu seni dergaan laxakuna gadadaani oo abkishilayslin waraawo walakagoboysada male wal badilaysaa kortama wal kala adahaayta male wal yaro unaseni karteen kuli badan oo habsati nafteen intii wal gorasho la-aan unanseni oon rafaad meeleelateni gaaji rafaad ahlanagani un waxyaabihii aad ka heli jirtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab tusaalahaan oo kale biyo bilaashaad haysatay caafimaad bilaash iyo waxbarasho bilaash oo carruurta marka adeegyadaasi miyaadan xagga ka heli maya meele kuwayni walba mukalnoona meele muguna seeni bilaashki un inta walaa ka haysani caafimaadka awlaada waxbarashadii hunguriga cuntadii walaa kuli bilaashki un inta ka haysani kasmaayo kuwayni hobuna seeni oon i rafaadi gaajilele kulun wali yaro un la seenin meele bahnoo ka leeday baabur korkuba hadi rafaadi hadda halkun deegaan la ileeyo oo baabur korki ee rafaad iyo sahariirti an la seedi in arrimahaad ka dhawaajinayso inaad la kulmi karto maya maya maya wali an raadihay kulli mahalan siidow sheekh kuusow xasan wuxuu ka mid yahay qaxootiga dib ugu soo laabtay xeryahan dhadhaab isagoo horaan si iskiya uga laabtay xeryaha dhadhaab kuna laabtay gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada saakow wuxuu v o e u sheegay in markii uu ka laabanayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab uu filayay inuu ka raysan doono nolosha qaxootiga balse uu sheegay in noloshii qaxootiga mid ka daran uu la kulmay markii uu ku laabtay halkii uu sannado ka hor uu ka soo barakacay abaaraha halkaasi ka jiray awgeed wuxuu sheegay in xaaladda uu kula kulmay halkaasi uusan halkan ku soo koobi karin taasina ay keentay buuri inaan dib ugu soo laabtay isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ilaahay arhooba meelun guurni walaa garash ananasi hano goyan abaar yana galli waa inanasiin hana anfa uwaayan haddii ilaahay ar haan laabagni teeyi migianu kutabi lacag dil isiya anfa uwaayti migi soomaali saysaas oo kale waa isiya anfa uwaayan ha laabami erada dhadhaaba haka laabami marka horaan adaa si iskaa uga laabtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab saa koobaad ku laabatay marka dhaqaalihii ay unhcr ay ku siisay markaad dhadhaab maalinkaad ka baxaysa sidoo kale markaad dib ugu laabatay deegaankaaga miyaysan wax kuu tarin sidoo kale maxay tahay sababta keentay inaad dib ugu soo laabatay riyaha adigaa ti iskaa uga tagtay ayuu aan dhaqaalada isida anfa u wayti ha laabamay haddin ilaahay aan rooga yuu anti aan rooga ee xaggeed ku laabatay saako saako ka laabmay walay ana liindina anfa awaar qowlama qobna beerole yahayna beerata awadaani beertiina anfa u wayti awaarano bahuwaay oongano bahuwaay haddina meelisa ku laabanteen ba masin roontiya qalbagaan sheeni saasa aan laabanay saasa anka qoyni marka markaad isbarbar dhigto noloshii aad ku haysatay xeryahan qaxootiga iyo dhadhaab intaadan ka laaban iyo markaad saako ku laabatay maxaa farqiga u dhexeeya nolosha lamaada noloshi ti horada dhadhaab yaa noloshidiyo taasana anfa ati tiyahan laabangni ti soomaalina anfa u waay daawo male bii male hunguri male isbitaal male walkasta dhow male markaas oo bugnu fiirini lamaada meerad migunu fiirin emebe herada siin roonta qalbagaan sheeni haasku laabangni wadanka adaba awaara ku jarta ummada jidkaha kaleedahaas waa siis ood hora hor igidaalba haaso ood marka saako markaad tagtay miyaadan bilaabin inaad beera tabcatay haa beerta oo fadi anfa u waay beerta iyo has bii waay horaan daawo bilooshe waxbara bilooshe bii bilooshe yaka haysini wadankaanoon isku bahni hana anfa u waay walay unu meeli ka haysin iyo meeluna seen is anfa u waayan amaba meelisin ha ku tabteen sin roonta qalbagaan sheeni ha laabagni waxbarashadii daawo la'aanta bees la'aanta hayti biyo oo bees la'aan hayti waxbarasho oo bees la'aan hayti yahan laabagni waxaa sidoo kale ka mid a qaxootiga dib ugu soo laabtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ibraahim cali xuseen oo sanadii laba kun iyo toddobiyo tobankii isaga iyo qoyskiisa ka laabteen xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxayna ku laabteen magaalada kismaayo wuxuu ibraahim v o u sheegay in adeegyadii bilaashka ay ku haysteen xeryahan qaxootiga ee dhadhaab inta aysan kismaayo dib ugu laabanin uu ka waayey kismaayo adeegyadaasi oo ay ka mid ahaayeen cunto bilaasha waxbarashada carruurta biyaha caafimaadka hoyga wuxuu intaasi ku daray inay noqotay in dhammaan adeegyadaasi ay noqdaan kuwo lacaga islamarkaana ay awoodi waayeen wuxuu sheegay in markii uu xeryahan qaxootiga ee dhadhaab uu ka laabanayay uu qabay in adeegyadaasi uu ku haystay xeryaha kuwo la mida uu ka heli doono deegaamada uu ku laabtay waxaan ka laabtay laba kun toban iyo toddobadii ayaan ka laabtay qaxootiga ifo alxamdulilah alshukurilah waxaan u laabanay magaalada kismaayo xoogaagii sagootinta ahaa oo intana laga siiyey waxba ay noo qaban weydii xagga markaan tagnay dhibaatooyin badan baan la kulungnay sida biyo la'aanta sida guhooy la'aanta sida leelaha cunto la'aanta wax walba ayaan la kulungnay marka ha ahaato hadda marka waxaa waye xagga waxaan soo haan weynay xagga waxaan soo haan weynay gaajo rafaad sirac iyo hooy la'aan markii inta aan ka tegaynin waxaa naloo faaliyey inaan meeshaas markaad tagtiin wax walba inaan heli doono ayaa naloo faaliyey iyo waddankiioo barwaaqo ah haddaan tagnina dhibaatooyin badan baan la kulungnay dhibaatooyinkii aan la kulungnina alxamdulilah alshukurilah waan soo haan waynay anigii carruurtaydii iyo xaaskaygii waan soo laabanay hadda alxamdulilah alshukurilah waan imaanay gargaarka ay noo fidiyeen inay noo laba jibaaranayaan adaa si iskaa uga laabtay xeradan qaxootiga ifo waxaad ku laabatay kismaayo marka miyadan ogeyn marka aad dib ugu laabanaysay soomaaliya miyadan xog fara badan ka haynin nolosha halkaasi ka jirta marka hore waa sida qofka bini'aadanka sida wax loogu sheega mar walba uma dhacaan marka hore waxaa naloo faaliyay in waxyaalo badan aan la heli kara wadankaaga haddaad ku laabatay inaad beero falan karto wax walba aad falan karto wixii oo dhan markaan meeshii tagnina wixii waan waan waynay maadaama annaga carruurteenna inta ay ku haysteen waxbarasho lacag la'aan ah cunto bilaash ah alxamdulilah alshuwa biyo bilaash ah wax walba aan ku haysanay oo waxyaalo badan dhaqaalo wadanka isbedel weyn uu ka dhacay ayaa naloo sheegay hadda waaye isbedelkii markaan meeshii tagnay caqabadooyin weyn leba lasii kulungnay caqabadooyin weyn ayaan lasii kulungnay waxna waan ka waynay sidii naloogu sheegay ma si kale ah ayaan la kulungnay marka waxay noqotay ininkistii aan haysanay markay naga dhammaatay in biyihii dib loo gado waxbarashadii wax loo la samey hoygii hoygii lagu hoyanayo in aan lacag keena hadday aheenna ka baxana la yidhahda taasaan nagu dhalasay marka saas darteed annageena saasaan kusoo laabanay kuwaasi waxay ahaayeen cali ibraahim ibraahim axada ibraahim barre siidow sheekh kuusow xasan iyo ibraahim cali xuseen oo ka mid ah qaxootiyadii sannado ka hor dib uga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ku laabtay soomaaliya dibse ugu soo laabtay xerooyinkan iyagoo v o a uga warramayay dhibaatooyinka keenay inay dib ugu soo laabtaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhegaysanaysaan waa barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e-da markan aadinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nurjagol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magaciigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka iyo isbeddelka ka dhacay soomaaliya doorka dhalinyarada qaxootiga ah ay qayb kaga noqon karaan dibudhiska soomaaliya balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka makalaana cabdi abbanuur wuxuu ka mid ahaa cayaartoodii xulka kubadda cagta soomaaliya ku matalay xilli adkeed in soomaaliya ay ka qayb gasho tartamada ka dhaca galbeedka iyo bartamaha bariga afrika makalaan dheere oo xilligan qaxooti ku ah xeryaha dhaab ee dalka kenya ayaan ka waraysanay waayihiisa cayaareed iyadoo si weyn loogu xasuusto makalaan dheere guulihii oo la gaaray kooxaha elman iyo dekadaha oo ah kooxa si weyn ugu xifaatama horyaalka soomaaliya ugu horeyn waa kuma makaraan magaciisa saddexan makaraan cabdi abanuur waxay ugu soo dhawaysay barnaamijka amartidaan ku ahay aad aadaan ugu riyaaqsannaha mideeda kale cabdisalaan adoo yaroo taageeri ahaa ayaan xamar aasle ahayn waan ku mahad celinayaa soo dhoweynta ay soo dhoweysay waxaan ku dhashay xamar khaasatan degmada boondheere xaafadda yuusuf alkonen esha ayaan ku soo barbaari waa yahay n makaraanow n kubadda cagta halkeebaad ka bilowday socdaysa kusoo hana qaadeen waa mahadsan tahay waxaan ka soo bilaabay degmada boondheere annagoo cayaaraayo carruurta yaryar ee xaafadda balambalis kadibna degmada ayaa isoo qaadatay kadibna cayaartooyadii yaryaraa ee serisiida markaas loo aasaasay horseed ayaan ku soo biiray kadibna dagaaladii ayaa dhacay waa tahay n tartamadii ugu horreeyey ee gobolka banaadir laga dhaqangeliyo dhammaadkii saddex iyo sagaashankii ayaad ku soo biirtay adigoo markaa matalayay kooxa heerka koobaad bal kooxdii xilligaas aad u cayaartay iyo qaabka horyaalka sanadkaas loo qabtay degmada analaga xushtay waxaanala xushtay gobol banaadir ahaanala xushtay aniga iyo saaxiibadeeda ilaa iyo beledweyne buulibirte dhulkaasaan ku soo cayaarnay kadib markaan soo laabanay cayaarihii gobolladaa lagu qabtay stadium conis horyaalkaasna waan qaadnay gobolka banaadir ayaa qaaday cayaarihii gobollada ee xilligaas la qabtay imise gobol ayaa ka soo qayb galay afar gobol oo kale ah beledweyne oo hiiraan ah jowhar banaadir iyo marka isla sanadkaas annagaa ku guulaysanay
waa tahay makaraanow tiimkaagii koobkaas ee gobolka banaadir kugula guulaystay yaad ka xasuusataa oo magacadooda nala wadaagi kartaa wallaahi waxaan ka xasuustaa maasha allah cumar elfis hengeele ilaahu naxariistay saaxiibkayga cumar akiile yaasiimow cabdirashiid muud oo dhintay ilaahu naxariistay asagana cabdijohn cabdiweli maxamed maxmuud baraxow marna saas rashka cabdirashiid xuseen cadow rashka cabdikariin cadde diine cabdibaaskit iyo aniga oo makaraan cabdi ah bal elman weliyaa ku soo qaadatay haddii aad dib u milacsato
elman waxaa ka horeeyey inaan u cayaarno muuris muuris aan horyaal u qaadnay kadibna aan ano nala xulay xulka qaran nala xulay xulka qaran markee nala xulayna aan aadnay waddanka kenya waxaan ku faraxsana aan ugu mahad celinaya macalimiinteeda ilaa u naxariistay macalin ayuub macalin jimcaale xayow macalin coon macalin gaabshe intooda waa dhinteen qabrigooda khayr allah ka siiyo waa dadkii ugu soo barbaariyey waa tahay makaraanow xilligii aad u safarteen dalka kenya idinkoo calanka soomaaliya matalayo waxaa igu maqaala ah inaad goolasha xulka soomaaliya ay dhaliyeen adiga aad u dhalisay cayaartaasi qaabkeeba u dhacday walaa waxaan xasuustaa xilligaas waa anigoo markaa waddanka ka tagnay oo iguna horeysay inaan qaran matalo qaboob badannaa iska jiray kenya gooley baa naga dhalisay waan bareejeeyey gool labaaday naga dhalisay gool aan ka dheliyey markii dambena markaasay naga dhaliyeen gool saddexaad saddex laba nooga adkaadeen waa tahay haddii aan ku laabto tartanka gudaha makarano waxaa jirto xilli aad matalaysay kooxda dekadaha in qaab la yaab leh horyaalka sanadkaasi aad u qaaday waa sagaashan sideedii dabcan gooldhalintiina aad isla sanadkaasi aad ku guulaysatay xilligaasi bal na xasuusi oo dhegeystayaasha la wadaag
wallahi waxaan ka xasuustaa xilligaas horyaalkaas horyaal aad aad wuxuu ahaa oo loo qiimeyn jiray horyaalkaas ambitin aan ku qaadnay ambitin aan ku qaadnay gooldhalintana ilaahay baa ii saqray alxamdulilah waxaan aad aad ugu mahad aa- ugu faraxsannahay finaal oo hatrig saddex gool aan dhalishay dabcan haddana horyaalkii sidaan ku qaadnay garbeegan waxaa buuxinayey saaxiibadeeda abshirey gaajila u naxariisto cabdiqaadir gurey ceydiido boortiirno ahaa yuunus maxaari cawel bagani mustafti saciid raasey caddo dheere cabdulaahi tafara aniga
makanow sanadkaas waxaa aad idiin daba joogtay kooxda s at daalasaan xasuusto cayaarta finaalka isaad muqdisho ee ka dhacday daawadaashan qayb ka ahaa xilligaas dabcan saaxiibkeyga mascad oo fiyowa ka shaqeeya wuxuu ka tirsanaa s at daalo marka laga tago kooxda dakaraha waxaad guulo badan la gaartay kooxda kubadda cagta elman bal xasuustaada dib ugu laabo
elman dadka soo asaasay ayaan ku jiraa maasha allah waan ku faraxsannahay sagaashan iyo lix sagaashan iyo toddoba horyaalkii aan u qaadnay two thousand two thousand one kan horyaal aan u qaaday super cop iyo jarnaa daawudna waan u qaaday waa igana tiimamkii aad aad macnaa aan qalbigay asan oga bixin labada tiim waa labada tiim aan aad aad mar walba aan xasuusteeda ay kusoo laalabataa kooxdays aheed kooxda sida gaarka ah aad inaad ula xifaatanta aad jecleed marka la joogo tartanka gudaha dalka
waa arun sax waaye xifaalta waxaa naga dhexaysay laba tiimaa naga dhexaysay markaan elman naha waxaa naga dhexaysay wiil waa saddex faynuus kow banaadir talkof labo iyo degadaha saaxiibka yuna samxaar wuxuu ka mid yahay ragga birta ah ee soomaaliya laga baqo inuu ka hor yimaado ma jeclaan jirtee Ma- yoonsa maxaan ana asiga waxaa waa saaxibna ma ahayn laakiin waa difaac aad iyo aad aad iyo aad u fiican laga baqaayo aan xishooyeynin inta garoonka lagu jiro isma taqaani laakiin banaanka mala soo baxo nin fiican waa asiga iyo abshiriye gaaji iyo cumar elfisba difaac yaalka laga baqay ku jireen oo waayahay in tartan waxaa jiro aad ku aadeen dhinaca cameroon idinkoo calinka matalayo iyo qaabkii cameroon oo xilligaas africa lambaroonkeeda u wajahdeen bal noo sheeg cabdisalaan salas waad ku mahadsan tahay safarka safarka aad aadka noogu ficnoo noogu dheeraanuu ahaa waayo waxaan la cayaarnay dad profeshina ah oo yurub ka cayaaraya sida eetoogan hadda maa samuel ito waa laacabkii barcelona iyo real malorco iyo inter milanba haye
eto soongaan la cayaarnay womaa ku jiray mbomaa ku jiray garoon oo maaragtay isbishaal toddobaatan kun iyo in ka badan aana daawanaysay waa tahay makarano waxaad caan ku aheyd lambarka afar iyo toban ay dunida qaadinayna xilligaas ciyaartooy caanaha sida diego bablo simoni oo kabtanka argentina ahaa dabcan lambarkaa maxaa ku dooratay nambarkaan bu- horta waxaan ku doortay marka hore nambarka aan jeclaa jeclay sixteen waska ahaa lix iyo toban laakiin afar iyo toban dadaa iyo dooray xalena sanadkan afar iyo tobankaan qaado een, oo taageeriyaalkayga ah sidaasaan ku jeclaaday manaha sheeko qarsanaa ku jirta makara taageerashaa kooxda leeya kaasina wuxuu ahaa makaraan dheere oo ka mid ahaa cayaartooydii xilka kubadda cagta dalkeenna waan u soo xuunay qaxootiga toddobaadka dhalinyarada soomaaliyeed oo qaxootiga ku ahaa dalka kenya ayaa boqolkiiba shan iyo toddobaatan da-dooda lagu qiyaasaa inay ka yar tahay soddon jir taas oo mustaqbal xoogan u noqon karta dib u dhiska soomaaliya maadaama dhalinyaradan badankood ay ka faa'iidaysteen fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah ee ka jira xeryaha dhadhaab iyadoo dhalinyaradan xilligan ay aaminsan yihiin in door weyn ay ka qaadan karaan geedi socodka horumarineed ee ka jira soomaaliya sida ganacsiga siyaasadda iyo arrimaha kale ee la xiriira dib u dhiska dalka haddii dowladda soomaaliya ay diyaariso qorshe heer qaran ah oo fursad siin kara dhalinyaradan ku nool xeryaha dhadhaab magacayga waa khadar cabdulaahi maxamed khadar galaadi runtii dowladda dadkan halkan ku nool ee soomaalida ah oo soomaalida u badan muddo dheerna meeshan xeryahan qaxootiga ku noolaa waa dad soomaaliyeed ee dad walba waddan bay leeyihiin iyo dad ay higsanayaan meeshan dadkan si ku meel gaara ayay ugu noolaayeen qof walba oo halkan ku nool wuxuu jecel yahay inuu dalkiisa ku laabto Ee, sidaa darteed qofku markuu laabanayo waxbaa ka dhex guuxaya dadkan fursad inay ka helaan dalkoodii waxay lafdhabar u tahay inay ku laabtaan tusaale ahaan raaca ugu horeeyo kale hadduu tago oo soomaaliya tago markuu waddankii tago qorshe qaran loo sameeyo oo dowladda soomaaliya ay soo dhoweyso shaqo abuur u samayso xirfadoodii halkan ay ku barteen lagu tixgeliyo arrintaa markay sameeyaan waxay u noqonaysaa dhiirigelin iyo soo dhoweyn kuwa kale oo halkan ku haray sidaa darteed marka dhalinyarada soomaaliyeed oo la yidhaahdo boqolkiiba toddobaatan ayay ka yihiin dadka soomaaliyeed xeryaha qaxootigana aad ugu badan dad waxbartayna ah waxbarashadoodana ay kala duwan tahay oo khibrado iyo skills gaara kala leh kuwa iskuulla dhigtay kuwa korontooyinkii bartay kuwa dabkii bartay kuwa injineerinkii macnaha noocyo fara badan iskugu jira sidaa darteed dowladda soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay qorshe u samayso cad oo ay boolisi gaara u dejiso dadka soomaaliyeed khaasatan kuwa xeryaha dhadhaab ku nool
tobankii sano ee tagtay dhalinyarada ayaa door fiican ku yeeshay siyaasadda iyo halabuurka ganacsi ee ka jira dalka taas oo qurbajoog badan u bidhaamisay fursadaha dalka ka jira maxamed aadan sugaal waa halabuur ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in wacyigelinta kaalin weyn ay ka qaadan karto in dhalinyarada la fahamsiiyo muhiimadda uu u leeyahay dalkooda hooyo
maasadii aan ka tiriyana waxaa ka mid ah maase aan ugu magacdaray ka saar qabyaalada qulubta waxaana leeyahay sida tan qisa weeyaane adduunkan dadka qaaradaha ku nool qurux bay u nool yihiin aniga qaxar iyo dhibaato maxaaquurta iyo suromiyaan kheyrka eegan karin qaran anigoo loo khayraadkana qocaan ah maxaa qulqul iyo dhibaato dadkayga ku qasbaa qaxooti khayrkayga wuu hormaray erkiisa maduu tago dhalintaynii qaxdaya qaar baa xabsi loo diro kuwaa lagu quway badaha kuwaa qaybaha jirkooda hubaa la qaybsada miyaan anigu qaran lahayn dalkii qiimaha lahaa khayraadka kocaanka ahaa maxaa dhiig loogu qubaa qalab uu siyaasi gale maxaa dadka lagu qaldaa dhalinta loo qiimo dilaa anigu qiiroodaya sidani maquruxba dadkii qiimaha lahaa dalkii qiimihii socnaa khayraadka kocaanka ahaa qabyaalada kuwii nacbaa xaggee aadoo lagu qariyey
da'ertaan ku barbaartay xeryaha ayaa u muuqda kuwa quus ka taagan nolosha aan sugnayn ee qaxootinimo balse waa kuwa aaminsan in nolosha xeryaha ay ka dhaxleen waayo aragnimo dhinaca nabadda ah taas ay ku tilmaameen in dhalinyarada gudaha dalka ku barbaaray wax badan ay ka bedeli karaan magacayga waa siyaad oor salaad waxaan ku noolahaa xireenka qaxootiga waxaan ku noolahay soddon sano ayaan joogaa aniga waxaan ahaa nin kusoo barbaaray nabad dalka aan joogo hadda waa dal nabad ah dadka hadda jooga dalka soomaaliya waa dad burbur iyo waxyaalo badan dhibaata ay la kulmeen laakiin anaga waxaan aniga aananteyda in haddaan dalkayga ku laabto inaan nabad aan waxyaalo badan aan ka qaban karo wadankayga sababtoo ah inaan isdhexgal bulsho aan suubini karo maadaama aniga dal aan nabad aan kusoo koray
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteenii dhalinyarada ee barnaamijkeena caawa aan mikrofanka ku wareejiyo saaxiibkay axmed nuur yogol oo barnaamijka la daadiinaya axmed nuur mahadsanid cabdisalaan haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka
agtoda lagu hurmaa daryeel baa laga helaa ninkayo hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey sanada ifkuwa hawin agtoda lagu hurmaa daryeel baa laga helaa ninkayo hagar baxaa jidki farxadu hantiyey gayaan isku helaaniyo basyareer lama heleen haddanay haweenku jirin haddanay haweenku jirin aliyaygana way dhalaan ha ogana way kabaan anfadbas bay dhaalaan ugaaga intay dhaqaan gogisha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haweenku daryelo canaan gayaan isku helaaniyo basyareer lama heleen haddanay haweenku jirin haddanay haweenku jirin haliyaygana way dhalaan ha ogana way kabaan anfadbas bay dhaalaan ugaaga intay dhaqaan gogisha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haweenku daryelo canaan
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaystigiina ciddii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali at v o a news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab